haatanna kusoo dhowaada barnaamijkai caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington toddobaadkana barnaamijka cawayska washington qodobada aan ku wada caweyn doono waxaa ka mid ah dood sugaaneed xiiso badan oo ku aadan bilicda haweenka isagoo idinkaana dilay dunuubaa naga gasheen midii midab dirahaay jikeedina uu dibnaa maariin ku dahaadan iyo dilkaha badar kale lahayd docda aad iga leexateen waagaag dhegaystayaal waxaan leennahay loo wada joogay bal hadda ragguna halka ay wax dhigaan iyo weliba sida ay uga falceliyaan sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan qaybtii u dambaysay waraysiga alfanaan maxamed siciid cabdi biike iyadoo qaybtanna uu fanaanku inagula wadaagi doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba xusuusta qaar kale oo ay hore u qaadeen fanaaniin kale bushaaradii naftayda bugta waxaan kuu soo maray badsalaalihiygu oo dheri ku aasnaa barnaamijka ku guda jirno ayaad heestaa iyo weliba heese kaleba aad kaga bogan doontaan dabcan waxaanu iyadana meeshii kasii aanbaqaadi doonaa waxyaabaha la yaab kale ee ay leeyihiin qaar ka mida dalalka adduunku iyadoo toddobaadkana aynu soo qaadan doonno sheekooyin xiise leh oo ay ka mid yihiin dalka kuuriyada koonfureed oo carruurta qaarkood marka ay dhashaanba hadda waa marka ay dhashaanba ay sannad amaba laba jiraan laba bilood jir waa xafladii sanad guurada waxaa laleeyahay hebel ama heblaayo yar waa sanad jir barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aynu ku horraynaya dhegaystayaal waxaa jirta dood xilliyada qaar dhexmarta ragga iyo dumarka taasi oo ku saabsan bilicda gaar ahaan haweenka iyadoo qofba uu si u yaqaano hadda waa quruxde hase yeeshee waxaa jirta kala duwanaanshiyo bulshada u dhaxaysa oo iyaduna ku saabsan dhanka midabka qofka maxamed baashe maxamuud waa nin dhallinyara ah oo ku nool magaalada boosaaso waxaana iiga warramay maanse uu arrintaasi ka curiyey iyo weliba sababta ku dhalisay waxyaabaha igu dhaliye waxaa kamid ahayd mar baan aan soo fiiriyo labada mar in yidhaahdo wasada idinka khaladka iskala dee markii hore maadaama dad raadinayseen midadka aad raadinayseen dalasoojin ilaa hadda hesheen ee ha kaga bixina dumar waan gartay marka amaansadu maxay ku bilaabmaysaa maxamed walaal maasada waxay ku bilaabanaysaa wiila horeynaya oo waxay odhanayaan adoo wanteen iyaana daadateen jilkiidaaseen raggii dadeedaha ka yimi dalxiiska ilaydidu wada noqdeen oo fii khalkhalgaasa galeed baan taaganahay oo dhamac nuur lahayd diiniyo gaalbadaan lahayd dartiin u gadlamay hadeer wiilashiiba intaas ku garmadsanaya waayo wiilashiiba markaa dumarkii intaa ku odhanaya waan gartay hadda xaalad khatara baan ku sugan bal haddaba waa cajiib weeyaan dee raggii sidaa idhi oo dee dumarkii garta dhigte dee haweenkan waxaan filaya inaanay iyaguna gogay iyo doodooda inaanay ka sahlanayn haweenkina maxay ku doodeen ama ku garnaqsadeen marka haweenkiina dad oo dhan ba sababtan dee iyaga rag baa iska lahaa ayan ayay dhacday ragina weydatay raadinayen dee waktigii hore waxay ku bilaab marka odhanayaan haye isagoo idinkaana dilay dunuubaa naga gasheen midii midab dirahaay jikeedina uu dibnaa maariin ku dahaa jira dee maxaaba nagu eedeynaysaan midii ku eekaysinay dambi kalaa nagu eedeynaysaan ba intaa rabey ha markaa dembi saareen raggii waxay dhahen de waxaan ba idinka hoo keenay waxaan oo dhan idinka ba aho aniga laftiga waan ku raacay dumarka waxa weeyaan intaad gartii tirisay ayaad gartii naqday kadibna waxaad siisakiina gar leeyihiin waa dumar dhamaan sababtoa warigii hore mar walba raggaa wax doonayeen inta badan oo qalqaalada iyagaa iskale haye mida way raadinayeen gabadh cad bay raadinayeen oo guriga isugu tegaya oo dadkii laawaakuga way jirtay taasi oo berigii hore dee dhaqankii iyo dadka laakin dunidu way isbedeshay waxaa laga yaabaa hadeer erayo af soomaaliya aan ku hadlay haddaan idhahdo maahin waxaa tahay masiiyadeedu maahiyaana beddelan fahamida oo dhaqankii dadkii way ka tageen afafkii hisaabkii soomaaliya waa la ilaaway maraan tidhahdo gabadh sidii hore u ammaan hadda maanta dib badan bay gala kulmaya waxay ohanaysaa waxaa maxaad iga jeedayo su-aalo badan marka adana waxyaabo yar yar soo qaato oo ay fahmi karto waana soomaaligii burbuura ahayn
kala duwanaanshiyaha ummadda dunida guudkeeda ku dhaqan iyo weliba aaminsan yihiin ayaa mar kasta wadata mucjisooyin uga oo la yaab ama fajiciso ku keenta amba deegaanka kale marka uu booqdo haddaba dhegaystayaala barnaamijkeenna caweyska washington ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa saddex dhacdo oo la yaab leh oo ay leeyihiin saddex waddan oo ku yaala qaaradda eesiya dhacdooyinkaasi oo ay ka mid yihiin dalka kuuriyada koonfureed oo xilliyada qaar carruurtu marka ay dhashaanba inta xaflad gowl looga siiya amaba loo qabto kadibna loogu wanqalo inay sanad amaba laba baarka ka jareen amaba ay jirsadeen sahre ciidlo nuur ayaa sheekadaasi iyo weliba kuwo kalaba inoo haysa cabdixakiinow toddobaadkan waxaynu ka bilaabaynaa dalka south korea ama kuuriyada koonfureed haye caruurta dalkaasi ku dhalataa waxaa markiiba loo xisaabiyaa inay yihiin sana jir oo see ku gaadhaan waaba dhasheenbe caruurta waxaa la xisaabiyaa markay uurka ku jiraan inay een, xilliga uurku yahay afartan wiig Mhm.
marka afartankii wiig haddaad bilihii u rogtid waxay noqonayaan ilaa toban bilood waa garta halka innaga carruurteennu markay dhashaan afartan bax loo sameeyo markay bil iyo toban habeen jiraan Mhm.
iyagu laba bilood markay jiraan baa xaflad loo qabta xafladaasna waa xafladii sana jirka waxaa loo xisaabinayaa toban bilood oo ilmuhu caloosha ku jiray iyo labadaa bilood ee ka dambeeyey laba bilood jir waa xafladii sanad guurada waxaa laleeyahay hebel ama heblaayo yar waa sanad jir oo iyadoo laba bilood mariyo isla markaba sanad gaar ayay sanad gaadhay ta ka sii daranay mucjisadaahi waxa weeye haye ilmaha yar ee reer south korea haddii uu dhasho sagaal iyo labaatanka bisha labayo tobnaad ee sanadka lunaarka loo yaqaano Mhm.
macnaheeda waxa weeyaan sanadkii dhammaadaa loo xisaabinayaa deeta ilmihii dhashay sagaal iyo labaatankii disembar Mhm.
markuu bisha kale sanadka kale bishiisa labaad jiro xaflad baa loo qabanayaa tii sanad jirkee marka horeba caadiga ahayd ee ummaddu ka wada sinayd waxaa isaga u dheer sanadkii uu halka maalin ku lahaabaa loo xisaabinaya waxaa laleeyahy waa laba jir oo iyadoo uu laba biloodun ilmihii jiray oo laba bilo jiraa laba jira ayuu laba sannadood haddana loo iskuulka xisaabinaya saasaa loo qorayaa magaalada saasuu ku joogaa marka waa laba jir oo markaa da' badanoo de kolley een, eh, muuqaalkooga iyo intay leeg yihiin iyo da'da u xisaabsanaa inaysan lahayn kolley waa la helayaa waa la helayaa oo dee sanada haddaba- saayidi ku jiraan haddaad imika halka ku aragtid dee baabuurtan magaalo ku taala dalka china oo la yidhaahdo jongoing waxa ay cajiib ku tahay tareenku wuxuu dhex maraa dhismo abaarmana oo ay dedegan yihiin waa hadda waa lagu nooliya dhismaha waa lagu nool yahay baloog dhan buu dhex maraya kaaga darna guri dhan ma dhex maraya sikad dhan buu dhex maraya guri keliya maaha oo gurigii aad deganayd dabaqii buu soo dhex marayaa tareenkii oo caadi un albaabka ka raacay aada iyo aad marka al- wuxuu kasoo maraya waddadiisii siduu usoo haystay kusoo beegmayaan bildhinadii ama dhismayaashii dhaadheeraa ee dabaqyada ahaa dabaqa lixaad buu ku beeganyay wadaaba ugu taalaba oo see loogu nooliya sahray meesha wayna naqaanaa Dabaqaasu- tareenkoo dee imika maxaan ku dhaha halkan xafiiskeenaba meelaan saa uga fogeyn tareen baa mara waddada markaad maraysaa dareemaysaa garaaciisa iyo guuxiisa see loogu nool yahay meesha horta waa nigan soo sheegay mar hadday jaynuhuba ku hormareen arrimahan dhismayaasha iyo tareenadan iyo wadooyinkan iyo een, maaragtay biriijyadan maadaama ay aada iyo aada ugu horeeyaan inta qaylada ka sokow ammaankiibaaba dee halis ku jira oo mar walbaad ka fakaraysaa dee guryihii oo caruura ku nool yihiin oo dad ku nool yahay tareen dhex marayo dabaqa lixaad buu dhex maraya marka qaarna way ka sarreeyaan bildhinadii ama guryihii qaarna way ka hooseeyaan lix dabaq way ka hooseeyaan inta kalena way ka sarreysaa tareenkii intuu dhex maruu ka gudbayaa mid keliyana maaha dee waa wado tareenba marka mid walba marbuu soo maraya way soconaysaa waan garta deeta waxaa la adkeeyey wadada tareenku marayo haye si aanu u duminin dhismaha laba waxaa la adkeeyey sound proofka waxaa la yidhaha sanqadha inuu la xadido jabaqdi baa la yidhi jabaqdiibaa aada hoos loogu dhigay oo la xadiday inaanay soo dhaafin meesha tareenku marayo marka dadkii dabaqa shanaad deganaa iyo kuwii dabaqa toddobaad deganaa way iska raaxaysanayaan hawshooda iska wataan tareenkiina hoostoodan u marayaa ama dushoodan u marayaa sekadan baanu sidaa uga dhex gudbaya haddaad daawato muuqaalka tacajib baa ku di- ku dilayaan quruxda iyo siday iskugu warwareegayaan oo wadooyinkaas de waxaanu siya- maaragtay saadaalin karna maaha si kale kuma garatide dee dunida waxaa aada looga fikiraayo bini aadamka ay aada u ilaaliyaan waa waktiga oo xilliga meel lagu tegayo iyo shaqada la qabanayo dabcan sidoo kale waxyaabaha dee ay meelaha la degaya qaaliga ku yihiin sahra ayaan ka warqabno waxaa ka mid ah waxaa la yidhaha transportationka amaba gaadiidka ay dadweynaha dadku raacaan marka dee bildhankaas waa inu qaali noqdo tareenkii uu qolkaagii ama gurigaagii ama dhismiyaa deganayd uu kuu soo maraya aada iyo aad waa saad u sheegtay Een, haddaynu jeena intaa kaga nimaadna iyo weliba tareenkaas sida tooska un aayar dhismiyaa deganayd uga soo dhex baxaya Een, eh, gaadiidkaa dadweynuhu dee dhinacyo badan bay dunida ka maraane Een, haddaynu bal isla qaarada eshiya un sii eegno wadamo badan baa iyaga laftarkoogu gaadiidya noocyo kala duwan isticmaalaa bal haddaynu eegno wadanka bakistan iyadana sheeko cajiib oo gaadiidkaasun la xidhiidhaad isha marinaysa maxay ahayd cabdixakiinow bakistan waa sidaa aad sheegtay mar haddii jina tareenmadii guryaha dhexdooda marayaan bakistan waxay tiri waxaasoo dhan umama baahninba oo iyadu waa dhinaca kale ka eegtaba baaskiilku wuxuu ka yahay gaadiidka ugu wanaagsan ee qof kastaa heli karo qof kastaana wadan karo aadna loogu kalsoon yahay dalka bakistan meelo Haya.
badan oo ka mid a een, kaaga daranayna waxaynu aragnaa dee baaskiil hal qof saaran yahay ama laba qof isla saaran yihiin baaskiil xaaskii oo dhani saaran yahay baa laga arkaa dalka bakistan qoyskii oo dhan Ee, ninkii iyo marwadiisii iyo caruurintii ay dhaleen baaskiilkii bay fuulayaan dhammaan hal baa la wada si la wada fuli karaa baaskiilka Baas- maan ahayn waxaan yara dhuubanee labada lugoodun leh marba haddii loogu talagalay in qoysku fuulo farsamadaa lasii casriyeynaya haye baaskiilkii baa mid kalaa lagu daba xidhaya mid kalaa lagu laxaamidayaa sibaa loo cajiibaa loo samaynaya oo aan laga garanaynin laga yaabaa inuu laba laba lugoodun leeyahay oo lugu horeysa iyo lugu dambaysa uu leeyahay taayir haddaan idhaahdo deetana reerkii oo dhanna saaran yihin way markaas haray suu qoyskii qaadayaba garanayba siday ma tusaale ahaan oo kale hadda gaadiid ahaan u isticmaalayaan siday ugu noolaanayaan ee ay ama jidadkii u marayaan ama ugu adeeganayaan maxay isticmaalayaan jidkii horta waaba u roonyeyba oo wadadii saxmadii faraha badnayd baaba yaraanayso dee uu ka yaryay baabuurkii baaskiilkii moogtaha waxaa kaloo la yaababa halbay kusii daba xidhayaan haye qalab bay kusii daba xidhayaan een, marka qalabkaasi wuxuu u qaadayaa adeegoodii hadday caws tahay hadday caleen tahay hadday aga- agab kale magaalada kasoo iibsadeen hadday tahay hadday tahay khudaartoodii iyo alaabadoodii hadday tahay wax kasta hadday guurayaan oy alaabo ku qaadanayaan wixii ay rabaan inay ku qaataanna alaabtaa dambe la jiidaya la- lagu rarayaa reerkiisaasuu ku socdaa gaas iyo biyo toona kama doono magaaladiina cidhiidhigu waa ka xoogaa waa hoos buu u dhacayaa inkastuu weli la sheegay inay ka mid yihiin Baga- Pakistan iyo India iyo Egypt iyo meelaha adduunka ugu saxmadda badan leh.
mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba idin leenahay meel kasta aad joogtaanba cawaysin wacan oo wanaagsan weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii cawayska washingtone markana ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waana qaybtii u dambaysay ee waraysi wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur ay magaalada hargeysa kula yeelatay alfanaan maxamed siciid cabdi biike aan idin kala baxo sagal iyo weliba biike aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed siciid cabdi biike inagoo weli isla kamanka ku jirna n maxamed siciidow fanaaniinta markaan heesahaaga ka nimaadno aad n habeenkana caawa ah bal mid ka mid ah adoo gacantaadana ku tumaya codkaaga macaana noogu heeseeya caweyska washington ee v o a n heestee baad jeceshahay inaad bal noogu sixigsiiso inagoo badweynta kamanka weli ku dhex jirnaa aad baad u mahadsantahay sagale fanaaniinta horta waa wada jeclahay gidgoodna waa wada salaamaya fanaaniinta soomaaliya meel kastay joogaan waxaa soo qaban lahaa cabdulaahi mire dacar allah u naxariiste shay mire baan soo qaban lahaa aan kaa maqashin lahaa wax maasha allah aad iyo aad mid ka mid ah heesihiisa Haa. bushaaradii naftayda bugta waxaan ku soo maray batalaalihii oo dhari ku aasnaa ilaa buurti daalo buraniyo hadaftimo cergaabo iyo baran beledadii kalgacalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan baliyaduna buuxaan soo booqday hawdaan sidan ahay bukaan socod markii baan talaysidhi bilanay la'aanta may baxnaani kari waa bini aadan baan nahay bashar kula mid ahay bini aadam baanahay warbarkaaga ila qabo
nagala socotaan waa barnaamijkii caweyska v o w qeybtiisa magaalada hargeysa oo uu marti inoogu yahay maxamed siciid cabdi b k soo dhowo baan ku leenahay mar kale b k kamankan naftaad ku maaweelisaa miyaa xaajiyadaad u tuntaa mararka qaar aada guriga joogto banaanada adigoo sida kugumaanaan arag aad baad umahadsantay sagale sideedaba kabanku waa shay macaanoo dee qof waliba uu jecel yahay oo fanaana marka qaabka lagu hosaana waa si gooniya dee dareenka maskaxda wuu fiican yahay kula run ahaantii kula waan- waan xiisay anigu waana jeclahay aniguba haddii aan wax baranayo kanaan baran lahaa n de haddii aad laxankii iyo heestii iyo kamankii iyo wixii baad isku wada darsatay dhanka fanka markay noqoto maxaa hadhay baynu odhan karnaa
wallaahi garyada samayntoodii
waan jeclay horta een, ku tallaalan fanka maasha allah sagalaad baad umahadsan tahay waa hagaag barnaamijka gunaanadkii baynu kusii siqaynaa heesta markana aynu soo qabanayno maxamed siciido
sagale aad baad umahadsan tahay mar hadday gunaanadkii tahay waxaan umalanaya waa labadii heesood ee u dambeysay ma waxaad soo horeysiinaysaa bulshada aad usoo horeysiinaysaa nadiira heestaa waxaa sameeyey sadiiq birma
u qoran oo kun jeer bilan waa nadiira loo bogay inay bilicda dheer tahay bilisaadi bini aadam wada sheeg u qoran oo kun jeer bilan waa nadiira loo bogay inay bilicda dheer tahay bilisaadi bini aadam wada sheeg bil ifaysa dhabanada sidadii bidhaamo timalaydha boodo bananaya lagu soo bil ifaysa dhabanada sidadii bidhaamo timalaydha boodo bananaya lagu soor adigiyo rakaad nolol kaad nolol bahawdee beledkiinu khayr noqoy iyo beer jannoo kale adigiyo rakaad nolol kaad nolol bahawdee beledkiinu khayr noqoy iyo beer jannoo kale uuqiyosa lug male dadna ugu akhlaaq badan boggii maamaluuliyo waa barbaari waa barbaarinteedii buuqiyosa lug male dadna ugu akhlaaq badan bogtii maamaluuliyo waa barbaarin waa barbaarinteedii qof bartani laawine bashardiida lama ara qof bartani laawine bashardida lama arag cawana bushaare dhiskiini adigiyo rakaad nolo beerjanoo kale
adig iyo ragkaad nolol bahawdeen beledkiinu khayr noqoy iyo beer jannoo kale sidiiq birmad afkaaga cana lagu qabo ayaan leenahay heesta ugu dambaysa aynu kusoo xidhina b k o la-aantii lama jireenow la-aantii lama liqeenow liblada iyo meerayaasha lix maalmood ku ku taagow waa isla sidiiq sagaley dee waynu ducaysanaynaa gabagabada gabagabada khayrkiinu kusoo khatimina khaatimada yaa salaam
la'aantii lama jireeno la'aantii lama liqeeno libdada iyo meerayaasha lix maalmoodkii ku taago walaa la'aantii lama jireeno la'aantii lama liqeeno libdada iyo meerayaasha lix maalmoodkii ku taago walaa lisaankaygana afbarayo awoodaadiyo laxadka waxaan ka arkaa la yaabka cadkiyo lafaxaa jirkayga dhammaan waxyahaaludayda lisaankaygana afbarayo awooddaadiyo laxadka waxaan ka arkaa la yaabka cadkiyo lafaha jirkayga dhammaan waxyahaaludayda maantana haygu hoojin naftaydani waa laciife rabbow laabtayda daafac dhibaatana igu xanuuni ladnaantana haygu hoojin ladnaantana haygu hoojin
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijka mid lamida isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idin leenahay sidaa iyo isma dhaafna iyo ismaqal dambe oo xiiso badan
qalbigu liic leecma waayo imaan liigaxu rabaayo shidaankuna waa lulaayo lolina wuu igu wadaalaa qalbigu liic leecma waayo imaan liigaxu rabaayo shidaankuna waa lulayo lolina wuu igu wadaalaa qofkii uu laba dhibneeyo haddanaad adigu kaloodin cadaabu quway liqaano rabbow laxodkayga nuuri ardaydana na arka baaji qofkii uu laba dibleeyo haddanaad adigu kaloodin cadaabu quway liqaano rabbow laxodkayga nuuri ardaydana na arka baaji naftaydani waa laciife rabbow laabtayda daafac dhibaatana igu xanuuni ladnaantana haygu hoojin ladnaantana haygu hoojin naftaydani waa laciife rabbow laabtayda daafac dhibaatana igu xanuuni ladnaantana haygu hoojin ladnaantana haygu hoojin qalbigu liic leecma waayo mali gaxurabayo shidaankuna waa lulayo lolina wuu igu wadaa qalbigu liic leema waayo imali gaxurabayo shidaankuna waa lulayo lolina wuu igu wadaa qofkii uu laba dhiblayo haddanaad adigu kalloodin cadaabu quway liqaano rabbow laxodkayga nuuri ardaydana na arka baaji qofkii uu laba dhiblayo haddanaad adigu kalloodin cadaabu quway liqaano rabbow laxodkayga nuuri ardaydana na arka baaji